aqoontu waxay ka kooban tahay laba shay oo ah akhrisi qoraal qoonta oo la kasbadaa waxay ku xiran tahay akhriska wax akhriskana waxa uu kordhiyaa garaadka qofka iyo waayo aragnimada akhriska waxaa lagu tiriyaa wadooyinka loo maraa qoonta kuwooda ugu muhiimsan tirdhaxaadkana u ah taas oo uu qofka ku kasban karo aqoon baaxad leh iyo afkaar kala duwan oo ku hogaamin karta horumar shakhsiyadeed una furaysa albaabo cusub oo fogeyd gaalidooda haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada dhobley ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda akhriska iyo qoraalka ee dhanka waxbarashada magaciigana waa askari cabdiraxmaan nolosha horta aasaaskeedu waa waxbarasho haddaan nahayna bulshada dhowley ku dhaqan inaan waxbaranno keena yar iyo keena weynna inuu waxbarto aad iyo aad bay muhiim u tahay waxbarashada horta buka bulsho ahaan aad iyo aad bay muhiim u tahay inaa waxbaratid ama wax qortid nolosha aasaaska hadda way isbadeshay nolosha nolol technology bay isu bedeshay nolosha sida hore ma ahan xafiis walba ama ganacsi hada haday noqoto maanta inaad dukaan hadaarad inaad furatid cilmi bay maanta u baahantay sida hore ma ahan oo dee waxbaa la rabaa in la qoro buugi deyntii iyo dadkii waxyaalihii alaabihii inay waxii xisaabtii laisku dhufto ayaa loo baahanya wax qoraalka waxaan dhihi lahaa magaalada ha lagu soo kordhiyo oo kor ha loo qaado ganacsatada magaalada iyo dee maamulkaba magacaygu waa iftaxsan faa'iidada leedaha qorista iyo akhrinta runaantii waa laba shay oo aad muhiim u ah markii ardaygu uu waxbaranayo muhiimadda koowaad ardaygu waa in laga dhisaa farta fartu waa qeyb ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan asaasigana waa waxbarashada in ardayga uu qori karo far muhiima oo qurux badan kaalina waxay ka qaadanaysaa in qof walbo waxa aada qortay uu akhrin karo waxaa kaloo muhiima qofku inuu noqon karo qoraa hadhowdii dib u daalacan karo qoristiisa soo muhiimaddu in wax uu ardayga fiican uu qoro waana qeyb ka mid a maadooyinka la dhigo midda labaad akhrintana waa shayga ugu muhiimsan iyadana inuu qofku wax akhrin karo noocay doonu ahaato uuna fahmi karo si kastaba ha ahaatee waxaa hubalah in bulshooyinka aqoonta leh ka horumar badan yihiin kuwa aan aqoonta lahayn iyadoo wax akhrintu iyo wax qorista iyo dubdhexaad u yihiin aqoonta